فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhagaysataan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida xalane oo lagu garaacay madaafiic culus dadka ku dhaqan janaale oo handadaad kala kulmaya dowladda federaalka ciidamada itoobiya ee ku sugan bardaaleh oo dadka halkaa ku dhaqan u diiday inay ka hadlaan diyaaradda ay ku soo rideen gudaha degmadaasi dadka ku dhaqan muqdisho oo ganafka ku dhuftay inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo isweydiiyey waxa dowladdu ay kaga hadli la'dahay uguna tacsiyeyn la'dahay dadkii ciidamada itoobiya ku laayeen bardaale xilli madaxweyne farmaajo uu uhura kenyaata kaga tacsiyeeyey dadkii diyaaraddaasi kaga dhintay masaajidda wilaayaadka islaamiga ah oo shalay oo jimco ahayd khudbadaha looga hadlay cudurka korona aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudagali doonnaa oo hadahan oo kale aad dhegaysataan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan caawa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay madaafiic ku garaaceen xarunta xalane ee magaalada muqdisho xaruntaasi waxaa saldhigyo ku leh ciidamada afrikaanta sidoo kale waxaa deggan oo saldhigyo ku leh qaramada midoobay safaaradaha shisheeyuhu ku leeyihiin magaalada muqdisho lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiicda waxaan madaafiicda ay ku soo beegmaysaa xilli caawa ay tahay toddobiyo tobanka bisha ramadaan oo ah xilligii uu dhacay dagaalkii badar ee xaq iyo baadilku ku kala baxeen isla markaana dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ku daaban iyo shisheeyuhuba waxa ay ka baqaan weeraro mujaahidiinta al-shabaab ay qaadaan xilliyadan oo kale فمنه ارتويت أنا الظامي hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaad maqlaysaan dadka ku dhaqan degmada janaale waxa ay handadaad kala kulmayaan saraakiisha iyo ciidamada dowladda ee jooga gudaha degmadaasi maamulka degmada iyo saraakiisha halkaa jooga waxa ay guryo xoog kaga qaateen dadka ku dhaqan degmadaasi iyagoo ku marmarsiyoonaya in guryahaasi ay lahaayeen al-shabaab aamina dalkiinna iyo dowladdiinna horta la shaqeeya ciidamadiinna iyo maamulka wadda waa idiin furmaysaa wax walbana waa imanaya magaaladan caasimad bay noqonaysaa haddaasa ku xidhan tihiin lugna kula socotaan dowladda lugla kula socotaan dee weligiisaanad daandaan u ahaanaysaan ama sidaana u dhunsunaanaysaan halkan hadda waxaa iga muuqda ilaa afar boqol oo wiil oo isku fila ilaahay baa idinku dhaariyey ma suurtoobi laadahay marka meeshii mina la geliyo inay sheegi waayaan weli waxaa idinku jira baqdin wallaahi baan ku dhaartay inaan ku dhimanna maalmeed ka soconno waddadan dheer waxaan gelinaynaa mar dhow ramadaanka dhexdiisa hadduu jidka roob u kuda'in nalalka cadceeddaa gelinayna laakiin wada shaqayn waxaa laga rabaa maamulka maamulka iyo shacabka inay wada shaqeeyaan ciidamada aad la shaqaysaan xogta aad soo sheegtaan guriyaasha al-shabaab ay degnaan jireen waa ku celinaa guriyaasha al-shabaab ay degnaan jireen meesha hala dhegaystayaa guriyaasha al-shabaab ay degnaan jireen oo kelida ugu degnaayeen ilaa amar dambo adeer haddii guriga aad leedahay ilaa amar dambo dad ma dejin kartid haddii aad dad dejinaysan waa inaad ka kiraysaa ama aad dejisaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan guriyaasha al-shabaab ay lahaayeen waxaa la wareegay ciidamada xoogga dalka soomaaliyed la wareegay dad waxaa jira oo guri naga kireeyey oo la soo wacay ayagana hadday macnaha ee al-shabaab warkooda qaataan xabsigay ku uraayan kulligood annagaa mar walba idinka dhicinayna idin joogno فمنه ارتويت أنا الظامي waagaa qaybaha hore ee dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa waxaa nagu soo maqan qodobo dhowr ah waxaana ka mid ah reer bardaale oo loo diiday inay ka hadlaan diyaaraddii etoobiya ay soo rideen iyo reer muqdisho oo ganafka ku dhuftay awaamiirta dowladda ee ku aadan corona laakiin markan waxaan eegaynaa shalay oo jimco ahayd masaajidda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa khudbadda lagu soo qaatay cudurka corona khudbadda oo ku baxaysay luuqadda carabiga kadib waxaa qaar ka mid a culimmada diinta islaamka ay falanqeeyeen cudurkan aan idiin soo gudbiyo kelimad sheekh nuur macalin cabdiraxmaan uu ka jeediyey mid ka mid a masaajidda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تظهر فاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت بأسلافهم الذين مضوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وحي إذن كردعه oo musiibo ah waa wixii gacmihiinnu ay shaqaysteen alla idinma dulmin wayacfuu can kaiirin in badan alla waa cafiya in allaha laa yadlimu nnaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiid cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma uu wariyey oo dheer oo ay soo saareen ibnu maajax iyo xaakim eena saxiixiyeen culammadu raxmatullaahi calayhim waxa uu ahay in nabigu yihi sala allahu calayh wasalam faaxishu qolo dhexdooda kuma baahdo kuma faafto ilaa ay bannaanka ka soo dhigtaan oo ay ku faanaan ilaa fasha fiihim adaacuun daacuun ayaa ku dhex baaha iyo wal awjaacu xanuuno allatii lam takun madad hore aan u soo marin iidoo kale ayna soo marin fii aslaafihim aladiina madow dadka ayaga ka horreeyeen ee xanuunno aysan aqoonin in wax la mid ahaa jiro la yidhaah uun mooyaane ayadaa laftooda aan weli la arkin oo ama magaciisa ama heerka uu u faafayo iyo sida dadka uu u dhacayo kanoo kale lama arkin intii dad soo marta ay yidhaahiin ruuxa muslimkaa marka dadka lama mid aha dadku markay iyagu xayraanaan yihiin ay wareersan yihiin asigu wuxuu qabaa halbeeg aan isbeddel lahaynoo huban maxaa u halbeega waxaa u halbeega in allah subxaanahu wa tacaala aw kala baray mujrimiinta iyo mu'miniinta wakadalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin inaad barato waay adduunka wuxuu allah kuu kala caddeeyey qur-aanka sida ugu qeexan xisbullaahi iyo xisbu shaydaan inay jiraan mid walbana wuxuu leeyahay cilmigiisa iyo dacwadiisa iyo siyaasaddiisa iyo xukunkiisa iyo bulshadiisa iyo masiirkiisa alla marka wuxuu noo sheegaa inuuna imtixaanayo wanabluukum bishari waalkhayri fitna waa idin imtixaanaynaa wax xun iyo wax wanaagsan waa idinku imtixaanaynaa waxa xun waxa ugu xumaan badan gaalnimada xisbu shaydaan ayaa qaba waxa wanaagsan waxa ugu wanaagsan waxay yihiin waa islaamnimada shar albariyati iyo khayr albariya soomahayn sidaa alla noogu imtixaanayo dadka uu kada qaada labo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfusi waalhamaraat wabashir asaabiriin kuwa sabra ayaa imtixaanka ku baas soo ma garan yay yihiin kuwa sabray aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun dhib markuu ku dhaco kuwa dhahaya allah iska kayna leh asiga ayaana u laabahaynaa ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum almuhtaduun marjica ummadda muslimkaa iyo maradka ay u noqohayaan wax walboo dhaca na waa kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam fain tanazactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowm alakhir qaabka loo fahmayo loo fulihayana yaa laysku hubaa aakhiraha le hallay celsho hawshii saan saan moodaya ma naqani cidliga yeelaa ma jirto yaa laysku hubaa qaabkay u fahmeen ay u fuliyeen inaan waxba la barbari karin waa nabi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim say u fahmeen ay u fuliyeen waman yushaaqiqu rasuula iyo calaykum bisunatii qabsu intaa kadib waxaa raggu ay ka soo shaqeeyeen inay xoog iyo xoolo iyo xigmabo geliyeen dadka in bayaan la siiyo in wax loo caddeeyo guud ahaan bayaanka waa qur'aanka ee sunnada waaye haadaa bayaanun linnaas wa hudan wa mawcidatun lilmuttaqiina soomahayn fii suurati ali cimraan bayaan marka mushkilada hadda lala daalaa dhacaya ku saabsan ayaa khudbadu khatiibka khatiibka uu khudbada nooga dhigay kaasaan rabnaa marka inaan af soomaaliya xoogaa uga sheegno waxaad ogaataa in allah subxaanahu wa tacaala dadka ahluiimaankaah kayd ou u yeelay xaalad kasta masaa'ibta iyo beladu markay soo degtane alla uu ku aadiyo waafajiyey inay alle u daayaanoo ay yidhaaheen hawsha allah iska leh isla markaasna ay adkaystaan waxay markaa u dhaxeeyaan alla subxaanahu wa tacaala imtixaanka uu imtixaanaayey iyo deeqdii uu siihaayey iyo balihii imtixaanka uu imtixaanaayey iyo siismadii ay hadday sabraan uu siihay iyo musiibadii haddii ay ku dhacdo ay sabraayeen iyo nicamta ay shukurinayeen labada xaalane khayr ay ku dul sugan yihiin marka waa maxay hubkooda hawl kastoo kahor ka hor timaada ay haystaan oo meeshii ugu habbooneed oo ay u isticmaalaan waa maxay inay adkaystaan sahaydoodana waa inay shukriyaan inay shukriyaan waay iyo xadiigii muslim fii saxiix uu ku wariyo ahay cajaban liamri lmu'mini buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam mu'minka arrinkiisa yaa ruuxu inuu la yaabo ay tahay ina amrahu kullahu lahu khayr arrinkiisaoo dhan khayru u yahay walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min ruuxaan mu'min ahayne arrinkaa ma helo iimaanka laga warramayo kii nifaaqi iyo riddadii iyo sheegashadii ama muminiinta dhabtaawa muminiinta dhabwat ulaa'ika hum almu'minuuna xaqa amaa gaaladu barnaamijkaas kuma jiraan ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqa kadalika munaafiqiintoo kale wadabdabiina bayna dalika laa ilaa haa'ulaa'i markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam in asaabatu saraa'u shakar xadiif waxay ku farxaan islaamkiioo ay si quman u fahmeen ay si quman ugu soconayaan islaamkiioo si quman dadka ay u gaarsiiyayaan ay ku adkaysanayaan hadday helaanne waa waa shukrihayaan waa in asaabatu daraa'u dadkiioo iimaankii kasii jilcaayo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa dabada u jeediyey cadowgiioo haddaba maaragtay dhaha waa guulaysanay oo muslimkiiyaan haddaba sidii musiibadii aan ula rabnay ugu dhacday alla kafarashou bilaabay alla kajeedou bilaabay hadday arkaanne way sabraayaan oo waxay ku sabraayaan inay dacwadii iyo tacliimtii iyo jihaadkii wadaan maahina laabjilci maayaan xadiidkaas muslim fii saxiixi wa kaasuu wuxuu yidhi waxaa mar walba qanaacadoodu ay tahay oo kaxayaysa yaqiinka iyo inay u huban tahay hawsha in allah wax walba abuuray wax walba asugu iska leeyahay wax walba uu taliyo wax walba ou xukumo asugu ilaan taladiiya xukunkii ah laakiin laa ilaaha ila allahu inaad leedahay isla markaasna xaakiimadii alla u ogolayn leedahay dastuuraan samaystay amba xeeraan samaystay taasu waa ridda waxa marka jirta xiliyadan dambe dadku waxay la daalaadhacayaan gaalaba ha u batee muslimkuna ayna ka halsanan ilaa nin badanoo gaaladi kamida muslimiinta kamida gaaladihii raacsaneed waa jirana hadduu yidhaha minuuna jirana xataana waa jiran u iska leeh ilaan waa babaqihii oo kale babaqa waxaa la yidhaha waa shimbir ilmaha lagu dheeliyo how haddaa tira how ow leh waa ku qoslayaan marka how maya maya ou iska leeyahay asugu marka gaaladii waa lagu le'day kuwaana minay fayaawiin xataa waxay leeyihiin waa la le'day moogtahay waxaa waaye itibaaciya wuxuu noqday taqliid acma marka waxaa faafa in laga hadlo waxa ay u bixiyeen karoono ayagu annaga waxaan u naqaanaa taacuun iyo alawjaacu alatii lam takun madad taasaan u naqaana ninku magaceeda meeluu noo yaala oo mar horaa laga hadlay marka malaayiinuu ku dhacay waxaa kalau baabi'iyey intaasoo oo haddaba maaragtay boqoloo kun oo adduunka waxa deggan ka mid a gaar ahaan nimankii duwalulcaalam aan dhaha dhihi jiray oo xadaarada xadaarada markii degaan la yidhaha waa ee diin ma hayaan xadaaradu markii la yidhaha xisiya ay xadaaro tahay laakiin xadaaradii qiyamka iimaanka iyo wadatay ma haystaan taas waa haddaba maaragtay ka maran yihiin iyo horumar technology technology waxay dhahen waa dhegtoo meelayna wax ka maqli karin oo dheer la gaaro iyo ishoo meeshay wax ka arki jirta meel ka sii saraysa inay ka aragto haddee intay wax ka maqli jireen dadka qaarkood intii uun gaabanay hadda waxaa lagu leeay adduunka dhammaan maqalnaa adduunka dhammaan maqalnaa xagee waa arki jireen meelo koo kooban hadda xalla arkaa taleefoonna iyo waxa lagu duubaa maaragtay telefishinno markaasa meelo badan wax ka arkeen laakiin muslimkaa ka aragti dheeraay kuwan adduunka learkayan moogtaa oo garabkana caan dhammayn muslimka waxa waahay aakhira u muuqatay aakhiro siraadkiiaan haddaba anoo ka roga ii muuqahaaya jannadiioo midigtayda naartiioo bidixdayda anoo siraadku dul roga marka waxay haddaba qirteen nimankii dhakhtarka u ahaay hay-adda caafimaadka adduunka w h o sooma ahayn oy tiya niirtii noo buunbuunihayeenoo booskii alla ay noo dhigaayeen xaal xaba ka fahmi maydeen waxay wax looga hortagana ma hayno wax lagu daaweeyana ma hayno cudurkan dadka dabar goyhaya inay wax looga hortago iyo wax lagu daaweeyo helaan maysan helin ayagaa qaranay odoogu u weynaay gaalada oo fircawn hada zamaan ahay muxuu yidhi w h o shilidnaba iska simaawr maxayna naguma soo wargelin cudurkan uu nagu soo fooley qaarankii waa ka goosaw waxay u qabiyaa inaysan lahayn inay tabar leeda haybka alla kaliya og yaa kala og caalimu lghaybi wa shahaadati allah cilmigooda xu yah waata amaalina kale leh ina allaha yaclamu wa antum laa taclamuun hal xaba ma oga waa xoola tuure يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على غرتهم غافلون اللي وح أبو لا أقوح ما قرت ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير حل حبك ما أقنيل مركا هوري عذر كان هذا كورونا وبحيين weliba hergabay qaarkooda leeyihin qaarkooda waxay leeyihiin oksijiinkii alla ka xirta haddii oksijiinka alla kaa xirto waxaad ku neefsee ya aman hada aladii yarzuqukum in amsaka risqa bal lajuu fii cutuwan risqii ka mid tah taasaa haddaba waxaa u horaysa inuu yahay cudur dabar goyhaaya oo wax ka faka karaysan jirin aadna u baahaya weliba wuxuu ka bilowday reer aasiya shuuciyada nimanka oo ruusiya iyo shuuc iyo iyo siin ayuu ka soo bilowday waa nimankii ilaah ma jira ku dhisnaay noloshin otusan bii taabsii waay waasuu ka soo bilowday wa cammat mucdama arjaa'i almacmuura inta adduunka laga degan yahaane waa ku gaardhiiyey waa ciidamada ilaahay hal ka mida waa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu hal askariyo alla soo dira markaasaa qof walba tiri anugu ma aqaano halawla kala sikado asaa magaalooyinka lagu qurma saad maqlaysiin calaamaadka cudurkan waxaa ka mida xanuun iyo qunfac badan iyo waxa la yidhaahdo madaxoo ku xanuuna iyo asoo ku wareega iyo wixii la mida jarayaysa adiga dhan aad gariirayso gebigeed waxay ka mid tahay waa la daaway karaa howri khatiibku wuxuu yihi waxa suduradaasoo dhan daaway leeda ilaa nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam ilaahay cudur sooma dejin ilaa wadaca lahu dawaa'a cudur sooma dejin ilaa daawo maana hal cudur haddii laga reebo cudurkaas wuxuu yahay waa duqnimo duqnimo iyada daawo looma hayo laakiin daawaa loo hayaa haddii la sabro oo meel daawo looga hela ayaa jirta bacda almowda caafimaad rasmiya la helaa haddii janno la galo ninkaa janno iska diida oo yidhi anugu waa madax bannaanahaye hawshiisa iska dhex gala adduunkana waa dhimaha iyo duqoobo jooban ha la yidhaha u leeyahay waa duquudayayaxay ku taraya waa socotaa leeyahay midaa ku gafays haddii haddaba markaa la fiiriyo wuxuu leeyahay waa sida mararka kale oo arrintu caymato daaweyn iyo waxbaa loo raajaa laakiin cudurkan hadda baahay oo nimankii waa horu marna dhahaayey car miiska kay dhici karta yidhi taxadiga ma taqaana car waay car waataada horu martood man ashaddu mina quwa dhahaysee iska kay dhici yah adduunka anaa u taliya alquwa aluxaadiya ma aha laba dhinac maaha hal awoodaha hoggaamisa waa adiga dhihi jirtee saaxibu asxaabu teknolojiya iska dhiciya iyo nimanka caafimaadka dhihi jira wax walbaa la gaara wax walbaa la gaara dhihi jira ruuxa marka haddii tabartiisu sidaa noqotay cudurkan in la daaweeyo ay ka tabar dhigeen ay halla kala fakada uun yidhaheen halla kala durgo waxa uu noqonayaa cilaajka iyo dawadu markaan eegno dadka muslimka iyo waxa u kaydsan marka ugu horaysa in alla loo laabto maxaa la alla kajeedaa keenay oo ilaahay waan canaanaha waay iyo in alla subxaanaha wa tacaala loo laabto xoolahana jidkiisa lagu bixiyo maxaa yeele balaa sooma degin ilaa dembiya u sababa fakullan akhadnaa bidembihi sooma ahayn mana qofka lagama qaado ilaa inuu alla u naqdo maahayn kadibna tufta aayaadka iyo xadiista sugan laysku tuf laysku tufo sida mucaawidaadka iyo suurat alfaatixa iyo saa'ir alaayaat adkaarta ee duciyada ka soo aroorta nabiga sala allahu alay wasalama sugana laga hadlaa waxa ay ka anfacdaa cudur walba ay anfacdaa sababta cumuumka fiiri cudur alla sooma dejin ilaa dawo u dejiye hal xaba haddii laga reebo haddaa ka reebto haram amba duqnimo asbaab inaad samaysato diidi maayo asbaabtii alwaaqiyati alwaaqiyati ka hortegaysa min min intishaari alamraad currada cudurrada yani baahidooda waa asbaab fii xuduudi shariica ah ee ma jirto io faali iyo ramli kombyuutarka iyo fiiri sheekadaasu ma jirto faاtikhaaذu اlasbaabi aلsabab waa maطluub wالtawakulu calى اllahi waajibun marka itikhaadu اlasbaab waa jawaarixda wax ka soo baxa waay tawakulkana waa qalbiga qalbiga waay sidii nebi yacquub ilmihii marka uu la hadlo wari wadkhuluu min abwaabin waxalba fagelina dhowro ka gela aniga wuxuu ihi waa naftaydii waayo laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala atalada iska leh ilaahayaana isku halla wari asbaabtaas isku hallayba ma garad adigu markaad baabuurka isku duwdoodaad ilaahayow nasamaaruri aad ku dartaa soo ma markaad lugaha u aariyeyso ood alaabti loo baahnayo dhan iyo u samayso aad tidhaa haddana xaad u baahanta ilaahayow maaragtay jidka noo fududay intaa tawartawaatan laakiin ha isku hallayna alaabtaani alli isku hallay waa kac marka waxaa ka mida asbaabta in asbaabta dhib kale laga dheeraado sideedaba iyo in la qaato waxa caafimaad loo isticmaalo oo fii xuduudi shariica maadat اlmacaash iyo walmacaad iyo markii wax adduunya aakhira wixii ku anfacayaba ah hadday tahay caafimaadka qal- qalbiga iyo hadday tahay caafimaadka jirkaba ayib inaadan dadka jiran la dirsin oo cudurkaa ku jiraday oo marka mujaawaradooda xanuunadii qaarkood oo kugu dhaco taas maxaa laga wadaa waa asbaabta yeelashada laakiin haddaadan ninkan la dirsin dhiba maysid lagama wado ama cudur alla kugu asimaa lagama wado iska fiiri waxaa ka mid a ximyatu nafsi nafta in la ilaaliyo maxaa laga ilaaliyaa waxablaha isticmaal waxablaha isticmaal inta cudurkaanu ka hayso marka iyo daawo marka lagu soo dhigo maxaa lagu leeyahay mararka qaarkood sidaan yeel sidaan yeel sidii nabiga sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa mid ka mid ah xanuunsaday raashina loo keena marka asuu wax ka cuni maayo adugaa cunna weli wax kale lagu keenaya raashinkan kuma anfacayo inta jiradaana ku haysee inteena fayaaba cunaysa adigu u kaadi raashin kalea loo keena asuu weli kan cun kanaa ku anfacayo ximyatu nafsi taa badarka keliya maya middaanu weliba waa maxay can اطiyaaraةi wاlcadwى fainaha tataaharu bihima fainaha naftu tataaharu bihima labadaas raaday ku yeelahaya marka laa cadwى walaa طiyaara laa weliba cumuum waaye laa cadwى laa naafiyatu ljins tacmalu camala inama arki jirta hal cadwa ma jirta waaye macnaheedu taqliilu xarakati wtanaawul الطacaam wاlluxuum wاlaqdiyaةi اlmutakaafi'ati lixifdi اlquwa taasina waa xamyaday ka macandhowdahay iyo in meelaha qaarkood aan haddaba la tegin laakiin waxaas o dhan maxaa u daliila waاlaslu fii dalika kulihi qowluhu salى اllahu عalيه wasalam laa yuriidanna mumridun mid xanuunsano calaa musixin xoolo caafimaad qaba nin wada mid xoolo jiran wada yowna kor qaadsiini lama ogola ergeelan iga wareeg waryaa ergeelan waa jira ergeelan hayga soo dhex qaadsiin waa fayawiyeen waa nahyi lama waxay karo oo laa cadwa xaggee naqaya fira min almajhuum laa cadwa waxay ahaaday shaygu alla subxaanaه wa tacaala kii ugu horraysa ugu bilaabay ayuu markaan kii labaadna ugu bilaaba kii saddexaad ugu bilaaba kii afaraad ugu bilaaba laakiin wax layla isqaadsiinoo arrinkaanu iyadoona alla haddaba doonin cudur kuu soo tallaabay karee tillaaba kaa qaadi kara ma jiro ilaan waa makhluuq khaaliqaana u taliya alaa lahu alkhalqu wاlmru taasaa laga wadaa isdiidi maayaan nimana hadda waxay ku dhegeen gaaladila shaqayhaya waxay ku dhegeen maaragtay fira min almajduum iyo laa yuridana labadi kaloo laa cadwaa iyo waa iska dhaafin sheegi maayo maxaa idin haaya maya waxaan rabna isma diidin maayo mar hore la daaweeya hadda idinku warmaysiin gaalahuna iska daba socotiin wax kale oma taqanin wa qowluhu waay aطaacuunu rijsun waay aw cadaabun ursila calaa bani israiil lagu diray aw calaa man kaana qabla haddaad maqashaan dhul inuu ka dhacay ha u gelina haddaad maqashaan dhul inuu ku dhacay idinkoo joogtiinne ha ka bixina adinkoo ka cararaaya abunadri wuxuu yihi raxmatullahi calayhi iyowna idinka bixinin amba idinka bixi maayo magaaladaas carar aad ka cararaysiin daacuunka taas hadda wax kale haddaad ubaxayso aad soo adeegayso adeegi kartaa laakiin taasaan ka cararamay muttafaqun calayhi walafdi lmuslim waxaa kale uu leeyahay haddane meeshaas markii gaalo naftu qabatay iyo murtadiin iyo munaafiqiin naftu markay qabatay waxay yidhaahdeen masaajidda hala xiro sababta ewelay ciil ku hayso wareeg dheeray ku soo jireen waxay la noqotay marka fursad hadda looga faa'idaysan karo wareegi dheeray ayaan haddaba jaanis ka helnay jaanis helnay aan uga baxsanno marka ma bannaanta in masaajidda la xiro waxaa loo shirac iqlaaqu lmasaajidi lilwiqaayati min jaa'ixati corona waxay corona ku miciyaan cudurkaa in laga hortago layska ilaaliyo masaajidda in loo xiro ma bannaanta haddaan ogaana wabuhu inuu yahay cuquuba ilaahiya oo meel kale aan ka imaan sababkeeduna fisqi iyo dulmi iyo cisyaan ou yahay aanna ogaana inayna dawo lahayn cuquubadaanu sii watawbati walistikfaar in alla loo laabto alla kajeedka layska dhaafo iyon ilaahu dembigaana dhaaf la yidhaah famacluumun annahu laa malji'a linnaasi ila ila allahi caza wajal waxaa markaa in la ogaado ay si qasaba uga imaanaysaa meel la megan galo loo cararo inaysan dadka u sanay ilaa ila allahi caza wajal waxaa haddana la ogaada gaalada iyo munaafiqiintu kaanuu qadiiman yasuduuna can almasaajid awaley ba haddaba u tallaaba dugayhayeenoo ay dhahayeen mar un yaa jaanisna siiya wayajtahiduuna fii tafriiqiha min cumaariha in laga mariyo dadka camira ee wali haddaba aad ugu dadaalaya wayascawna likharaabiha wahde aalimiin walkaafiruna hum aalimuuna soo maa waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuh wasacaa fii kharaabiha ulaa'ika ma kaana lahum an yadkhula ila khaa'ifin فمنه ارتويت أنا الضامي hagaagka ciidamada etoobiya ee xooga ku haysta degmada bardaal dhowaan waxa ay soo rideen diyaarad ay lahayd shirkadda african exbrice waxaa diyaaraddaasi ku dhintay muwaadiniin soomaaliyeed waxaa xusid mudan in dowladda federaalka ilaa iyo hadda aysan u tacsiyeyn dadka halkaa ku dhintay bal aysanba ka hadlin dhacdadaasi ay geysteen ciidamada etoobiya iyadoo madaxweyne farmaajo uu teleefoonku wacay uhura kenyatta uguna tacsiyeeyey muwaadiniintii kaga dhimatay diyaaraddaasi maxaa ka jira in ciidamada etoobiya bardaala ku sugan ay handadayaan dadka halkaa ku dhaqan iyagoo u diidaya in ay warbaahinta kala hadlaan diyaaradda ay soo rideen arrimahaasi waxaa ka hadlay oo caddeeyey xildhibaan maxamed idriis oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka runtii een, marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo ummaddii soomaaliyeed ee meeshaasi een, lagu gubay hilibkooda la gubay een, markii lafo een, een, dhaawacooda dhulka soo dhacayna ee sida xun loo toogtay een, inaan u een, tacsiyeeyo oo dowladdii federaalka ilaa iyo hadda la joogo aan u tacsiyey een, marka xigta een, dadka deegaanadaas ee, runtii een, kasokow in la dhibaateeyey oo dadkoodii la laayay een, dhibaatooyinka kaloo ay soo wajahayaan waxaa ka mid ah in handadaad badan ay kala kulmayaan ee, ciidamada etoobiya ee meeshaas ku sugnaa oo handadaadaas oo iskugu dhex jirta qaar shalayba idaacadaha ka hadlay oo si toosa loo weeraray iyo kuwo kaloo hadda laleeyahay een, qof hadli kara ma lahan arrimahaas ka hadli kara marka dilka iyo in dhiigoodii la xaqiray waxaa uga daran ha- handadaada kaleeto hadda daba socota marka dadkii waxay ii sheegahayeen in walwal badan ay ku nool yihiin waxaa intaas u dheer deegaankaasi inaanay diyaarad dambe ku degi doonin oo ay adkaanayso inay diyaarad ku degto maadaama ciidamo een, een, een, sidii horeba mar- mararka qaar saxaafadda markay war soo tebinayso ay dhahdo ciidamo aan haybtooda la aqoon ciidamada meesha ku sugan waa kuwa aan haybtooda la aqoon meel ay ka socdaan in nidaamkay ku joogaanna aan la aqoon marka mas-uuliyad een, een, ci- diyaarad inshuransigeeda siduu strict u yahay la og yahay ay een, meeshaas ugu degi karto dad lagala xiriiri karo maadaama meeshii ay ka baxday een, dadkaasna meesha keliya ay noloshu ka heli jireen ay ahayd diyaarad in wax loogu keeno oo ge- guud ahaan deegaanada soomaaliya intooda badan aan wada ognahay in diyaarad lagu taga ma ahee aanayba lug lagu tegi karin oo dhulkiina ay ka xirteen niman nabadiid ah ciidamada etoobiya ee meesha sida sharci darrada ah ku jooga een, invasionka kusoo galay een, ayaa handadahaya een, ah, ayaa ah, qaarkood kuwii hadda uu idaacadaha ka hadlay xataa la handaday kuwo kaleeto xataa dadka deegaankaas u dhashay ah oo magaalooyin kala jooga xataa la handaday oo la leeyahay haddii dadkaasi ay hadlaan waa dhibaataynaynaa waa inaad u digtaan ciidamada etoobiya ee meesha ku sugan ee diyaaradda soo riday ayaa waxay isku dayayaan in dadkaasi ay caburiyaan si xaqiiqda meesha looga saaro dowladdii een, runtii dowladdii ay ka hadli lahaydna maadaama meesha ka baxday oo waan ka hadli doonaa arrinteeda marka dadkii shacabkii waxay noqdeen dhibanayaal dhowr jiho ka dhiban oo ay ugu horreyso in dhiiggoodii meeshu yaallo dowlad u hadasha ayna haysan dadkii dhiiggii daadiyey oo weli ku, een, ku tarax tegaya oo ku, een, si jees jees ah een, raba inay xataa xuquuqdoodii u duusiyaan inay hadlaan xataa u diidan markaan dhibaatooyin badan baa iskugu tegay dadka deegaanadaas jooga Eh, guud ahaanna waxaan ognahay ciidamada etoobiya haddaanba ka hadlo sideeda ciidamada etoobiya een, sharciyada dalkan ay ku joogaan soomaaliya oo ay amson qaarka qaarka ka mid ah waa afar kun iyo saddex boqol sagaashan iyo shan Een, waxaan ognahay gobolada een, eh, koonfur galbeed ay ka taliso keliya ciidamada hadda etoobiya jooga waxaan ku qiyaasi karnaa toban kun inay kor u dhaafeen gobolka geda dhibaatooyinka ay ku hayaan aan ognahay amsonna way ku joogaan ciidamada etoobiya ciidamo kaloo saddex jeer amson ka badan mandateka amson ka badanna way ku joogaan Een, xukuumaddii federaalk ee soomaaliya waxay ku dhiiran weysay xataa ciidamada etoobiya diyaaradda baarki een, eh, runwayga ta- eh, dhishika- baalka zuuga runwayga taagan loo jeeda oo toogtay oo si jees jeesa weliba diyaaraddii markay soo dhacday dadka siday ii xaqiijiyeen dadkii kale oo dhaawac ahaa ay ku dhammaystireen xabada ay ku dhammaystireen xukuumaddii federaalka ah ciida- dowladda kenya deg deg ayay ula xiriirtay madaxweynihii qaranka teleefon uhuru kenyatta kula- kula xiriiray oo ugu tacsiyey nasiib daro dadkii isagu een, wakiilka ka ahaa oo soomaaliyeed xataa wax kale haddii uu qaban waayey ciidamo isaga ee raba inuu dalka ku muquuniyo haddii meeshii ay dhibaato geysteen oo u arka ciidamadii xoogga soomaaliyeed inay ka mid yihiin xataa waxay ahayd in dadka eh, la dhibaatay si personally ula xiriiro ehelkooda uu raadiyo oo hadduu tv-ga xataa ka xishoodo inuu ka tacsiyeeyo waxay ahayd inuu ka tac- inuu u tacsiyey si personally ah ilaa iyo hadda laakiin ma dhicin marka ciidamada etoobiya legality dalkan ay ku joogaan waxay u noqonaysaan ujeednaa labada kun iyo toddobadii iyo een, ah, dagaalo sokeeye in etoobiya mar kaleeto ummadda soomaaliyeed ay xoogooda iskaga saaraan inay u socotaan arkaynaa فمنه ارتويت أنا الضامي reer muqdisho ilaa iyo hadda waxa ay diidan yihiin in ay fuliyaan awaamiir ay soo jeedisay dowladda federaalka kuwa oo ay kaga dayatay waddamada gaalada masaajidda ayaa furan doctor maxamed maxamuud cali fuji oo ka mid ah guddi uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in reer muqdisho ay iskaba diideen dhammaan wixii la faray isagoo soo jeediyey in dowladdu ay si xoog ah ku xirto masaajidda baabuurkaana breeg ma leh baabuurkaan breegga lahayna waa covid nneteen covid nneteen haddaanan xoog iskaga celin baryo nooga joogsan maayo haddaanan talooyinka siday yihiin oo aana u qaadan ma naga joogsanaayo maanta waxaan rabaa inaan qodob cusub aan xoogga saaro qodobkaasna waa qodobkii culummada halkaan maalidood ay timid oo go'aanaad ay isku raacsan yihiin la soo saaray laakiin nasiib darro aan hirgelin wuxuu hirgeli la'yahana waxaa weeye hadda dadkii baan qaadanayn wixii laga rabay qodobkaa qodobadaas waxay ahaayeen dadka w- konton sano ka weyni waxaa la yidhi jam lagama rabo masaajidkina yimaadaane gurigooda ha joogeen waxaa la yidhi kuwa imaanaya sajaayad ha soo qaateen gacmaha si fiican ha iskaga soo dhaqeen maaskara ha soo qaateen marka salaadda la tukanaya ha la kala durko go'aan kale wuxuu ahaa musqulaha iyo meesha lagu weysaysto in la joojiyo qof walba uu gurigiisa isagu ka soo weysaysto maxaa ka hirgalay masaajidka waxaa maqlaysaa taqaarabu halkan sheekh cali wajiis wuxuu nooga sheegay taq- ta- tabaacadu waa qodob meesha yaalla haddiyaa laga rabaa marka qodobkaas inuu xoojiyo anigu waxaan dhihi lahaa haddii waxaan codsan lahaa oo gobolka aan ka codsan lahaa gobolku magaaladaani degmooyin ay u qaybsan tahay waaxyay u qaybsan yihiin laamay u kala qaybsan yihiin in arrinkaasi la xoojiyo wey waxba annaga haddaan dhakhaatiirnahay wuxuu noo sheegaya in cudurku faafayo masaajidkii ka dhex faafayo hadda marka waxaan codsanaynaa haddii dadku ayagu ay gara waayeen inay ay tilmaamihii culimmadii ugu sarraysay waddankan inay qaataan waa in xoogaa xooga aan ku darno waa in eh, dowladda hoose ay arrinkaas waxaan rajaynaya inay garab naga siiso oo ay meeshaas shaqo ka qabato oo dadka gelahaya masaajidka ay sidaas loo sheegay oo tilmaamaha laga baxshay inay tagaan wey taas waa iga mid فمنه ارتويت أنا الضامي guud ahaana barnaamijka dhuuxa waa naga intaa dhammaanteenaba fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فمنه ارتويت أنا الضامي